والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون
kuwa sadhistay masjid ay dhibaato ku geystaan iyo gaalnimo iyo si ay tafuraaruq u dhex dhigaan mu'miniinta iyo inuu u ahaado dhufayskan isagu horay ula dagaalgalay alleh iyo rasuulkiisa waxaa loola jeedaa kii la dagaalay alleh iyo rasuulkiisa abuu caamir alfaasiq waxayna sugayeen inuu ka yimaado suuriya oo kula tukada masjidkooda isagoo ay la socdaan ciidamo rumaan ah oo u yimaada la dagaalanka muslimiinta laakiinse abuu caamir ma imanow wuxuu ku dhintay suuriya masjidkii ay dhiseen munaafiqiintana waxaa lagu dumiyey amarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxyigii ku soo degay dartii kadib markuu ka soo laabtay dagaalkii tabuug waxaynu ku dhaaran ma aanu rabin waxaan ahayn wanaag allana wuxuu markhaati ka yahay inay yihiin beenalayaal